hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo hay-adda boqor salmaan ayaa deeq raashiin la gaarsiiyey in ka badan sagaal boqol oo qoys kuwaas oo ku nool deegaanka garasbaalley ee gobolka banaadir deeqda raashiinka ah oo ay ku deeqday hay-adda boqor salmaan ayaa waxaa qayb ka ahaa fulinteeda hay-adda wadaniga ee tadaamun iyada oo loogu talagalay inay ku afuraan dadka deegaanka garasbaalley ee gobolka banaadir agaasimaha dabagalka iyo qiimeynta hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma cabdisalaan cabdulaahi cumar iyo maxamed sheekh ismaaciil oo ka tirsan hay-adda tadaamun ayaa si wada jira ugu warbixiya deeqda raashiinka ah waxaan joognaa garasbaalley gobolka banaadir waxaan halkan ka qaybinay runtii sagaal boqol oo qoys ayaan deeq raashina soo gaarsiinay dadkaas oo ah dadkii baahiyaha gaarkaa qabay ee ka soo barakacay deegaanada abaartu ka jirto iyo deegaanada sidoo kale ay ka jiraan arrimaha ammaanka la xiriira ee howlgallada ama dib xoreynta ha ahaato ama waxyaalaha kale ee amniga saamaynaya ha ahaato dadkaani runtii waxay ahaayeen dadkii u qalmay deeqdan ee baahiyaha kala duwan qabay waxaan soo gaarsiinay miciishado kala gedisan ee dadku sida nolol maalmeedka caadiga ay quutaan ama bariiska burka saliiddii sokortii ha ahaato timirtii iyo caanihiiyaa sidoo kale ka mida waa raashinaa isleenahay saliiddiyaa ku jirta oo bisha aan isleenahay qoys bil waa ku filan tahay oo maaragtay noloshoodaas iyo daruufaha gaarka ay qaba waxbay ka tari doontaa
waxaan ku sugannahay degmada garasbaalley ee gobolka banaadir halkaasoo maanta aan ku qaybinayna deeq raashin ah oo muddadan ba'aan wadnay oo maanta halkan aan soo gaarhsiinay sagaal boqol oo qoys aan halkaan maanta raashin ugu qaybinnay dadkaasoo runtii ah dad jilicsan oo xilli ramadaanana ku jira isugu jira dad soo barakacay oo xaaladihii waddanka ka jiray oo hadday abaar ahayd iyo hadday colaadda ahayd iyo kulli darteed meeshaan u yimid oo halkaan magangelyo soo biday guuleeda cabdi xuseen guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garasbaalley ayaa u mahad celiyay hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka iyo hay-adda boqor salmaana waxaana soo gaaray raashin dhan sagaal boqol oo qoyseh oo ayna soo gaarsiisay hay-adda tadaamun iyo hay-adda tama iyo boqor salmaan iyo hay-adda maaraynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya annagoo maamulka deegaanka garasbaalley ah oo ka turjumayna maamulka gobolka banaadir inuuna soo gaaray raashinkaas oo dadkii baahiyaha iyo dadkii u qabay baahida la soo gaarsiiyey waa ka guddoonnay intaba dadkii inaan gaarsiino maantay waxaa baahidana aad iyo aad u badan tahay maantay laakiin intaan waa dhigjoojin